aqoon isweydaarsigan wuxuu dareeray muddo saddex maalmood iyo weliba lakabarada ay doorka warbaahinta iyo qaada hortagka horseedowka iyo wacyigelinta arrimaha gudniinka fircooniga oo gabdho soomaaliyeed dhibaatada ka haya sidii lanruuji lahayay kaasoo lanqoobday qeybo warbaahinta ku koobantay iyo bulshada magaalada muqdisho tababarkan iyo weliba qabanqaabaday hay-adda ifraha foundation oo dhaqaaqasa arrimaha xuquuqda gabdho gaar ahaan dhiniga ah caqabadaha gudniinka fircooniga usa ka haya sidii lanruuji lahaye ifraax macalin axmed oo ah gudoomiyaha hay-adda ifrax foundation iyo ku warantay muhiimada tababarkan lanqoobde saa ognahay warbaahinta muhiim weyn door weyn ayay ka ciyaartaa markii laga hadlo arrimaha bini-aadanimada ama bulshada khaas ahaan gudniinka galmudug sharciga ku helnay wacyigelin aan sameynay iyo mataqaanaa isdhexgal bulsho iyo doodo badan oo f g m-ka sidoo kale jubbaland sharciga ku helnay maadaama oo mataqaanaa hadda f g m-ka lasoo fahmooyane oo sharciga iyo wax walba laga hadlayana waxaan rabnaa in mataqaanaa warbaahinta doorkooda weynaa ay ka qaataan sidii ciribtirka loogu heli lahay gudniinka kaas ahaanna sharci loogu heli lahay gudniinka especially kaas ahaan maxaa la yirahdaa federaalka maadaama ilaa hadda sharci oo lahayn warbaahintana waxawaaye dadka muhiimada warka anaga sheegna qaado meel geeyo waana ku faraxsanahay in afartan dhalinyaro ah maxaa la yirahdaa isheeg tababaro loo soo qabtay ee labaatan lasoo xulay ee maantana labaatankii qalinjabintooda ee tahay mataqaanaa barnaamijka oo maanta ku egyahay saddex maalmood oo soo socday taasna ee tahay qof walba wax wuu ogyahay laakiin in laysku dhiirigeliyo in mataqaanaa wariyaasha ay howshooda meesha kasii wadaan ka hadlaan dhibaatada f g m-ka uu leeyahay waxaana ku mid a dhallinyaradii ku faa'iidaystay tababarka iyo hadhawaayeen iyo oona ballan qaadeen in bulshada sifaylan yoonku wacyigeliyi doonaan sidii lanruuji laay halista gudniinka fircooniga
muddadii labada maalin ahayd ee siminaarka meeshaan aan ku qaadanay ee nasiinaysa hay-adda ifrax foundation oo looga hadlaya f g m-ka waxyaabo badan aan ka barnay anagoona in muddo a qaadanayna siminaarkan waxaan si gooni ah u bogaadinayaa maamul goboleedka galmudug iyo hirsh galmudug iyo jubbaland oo sharcigan
qaabkii aan u gudbin lahayn fariimo bositif ah oo aan uga hadlayno joojinta gudmiinka f j m-ka sidii aan u baahin lahayn hababkii aan mari lahayn markaan ku guda jirno baahinta warbixinada la xiriira ee gudmiinka f j m-ka sidoo kale waxaan aad wax uga ogaanay oo xog badan nalaka siiyey maamulada soomaaliyeed ee federaalka ah ee saxiixay siyaasadaha ka hortegaya gudmiinka f j m-ka sida maamulka galmudug oo runtii aan aada u bogaadinayno in ay f j m biilkii ay ansixiyeen baarlamaanka galmudug sidoo kale golaha wasiirada galmudug madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaari qoorqoorna uu saxiixay taasoo runtii ah guul weyn oo ay gaareen u ololeeyayaasha gudmiinkan f j m-ka sidoo kale maamulka jubbaland in ay iyaguna dhankooda sharci ka soo saareen halistan iyo sidoo kale khatartan gabdhaha soomaaliyeed ay kala kulmayaan gudmiinka f j m-ka iyaduna waxay noo ahayd wax kale oo aan aada ugu faraxnay maamulka hirshabeelle waxaa na soo gaartay sidoo kale inay ku howlan yihiin samaynta sharci looga hortegayo gudmiinka f j m-ka taasoo iyaduna runtii ah guul kale oo aan aada ugu faraxnay waxaan ku baaqaynaa ama ugu baaqaynaa maamul goboleedyada kale ee dhiman koonfur galbeed sidoo kale maamulka gobolka banaadir iyo guud ahaanba dowladda federaalk soomaaliya in sidaas si lamid ah shuruuc iyo siyaasado looga soo saaro gudmiinka f j m-ka oo runtii khatar iyo dhibaato ku ah gabdhaha soomaaliyeed